madaxweynaha somalilan axmed maxamed asilaanyo ayaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya ku eedeeyey inay ka warwareegayso miiska wadahadalka ee labada dhinac xilli uu ka qaybgalayay munaasabad qalinjibin ah oo ka dhacaysay jaamacadda hargeysa hadalkani ayaa kusoo beegmaya xilli ay dhowr jeer dib u dhaceen wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac oo wakhtigii lagu ballansanaa uu hadda muddo dhaafay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan kasoo diray magaalada hargeysa madaxweyne axmed maxamed siilaayo oo maanta ka qayb galayay munaasabada ay ku qalin jebinayeen toddoba boqol sagaashan iyo saddex arday oo ah dufcaddii koob iyo tobanaad ee ka baxda jaamacadda magaalada hargeysa ayaa ardayda qalin jebinaysay ku hambeliyey guusha ay gaadheen isagoo tilmaamay in dunidu ay u kala horayso sida ay u kala aqoon iyo farsamo badan yihiin waxaa kale uu madaxweyne siilaayo ka hadlay khudbaddii uu kulankii jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee magaalada new york ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo madaxweyne siilaayo ku eedeeyey soomaaliya inaanay ixtiraamaynin wixii ay labada dhinac ku heshiiyeen islamarkaana ay ka warwareegayaan miiska wadahadallada waxay dowladda soomaaliya u muuqataa inaanay ixtiraamaynin wixii aan ku heshiinay ka warwareegayso miiska wadahadallada waxaanu weli idinku baaqaynaa miiska wadahadallada si aynu u kala baxno beesha caalamka waxaanu ugu baaqanaa inay garawaaqsadaan oo garawsadaan garwaaqsadaan xaqiiqda somalilan waxaan ugu baaqanaa inay caawiyaan horumarka iyo dimuqraadiyadda ka hana qaaday dalkan waxaana inoo muhiima waana inoo muhiim doorashooyinku waxaanu soo dhawaynaynaa doorka ka qaataan
geesta kale madaxweyne axmed maxamed siinaayo waxa uu ka hadlay midnimo dibi dhex marta somalilan iyo soomaaliya taasi oo uu ku tilmaamay inay hore u fashilantay waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo madaxweynaha soomaaliya iyo dowladdiisa oo weli naaloonaya midnimo dunidana u diiyey warar khaldan iyo riyaaan waxba ka jirin waxaan leeyahay somalilan waa qaran madax bannaan dadkiisu way tashadeen waxayna rabitaankooda ku dhiseen dowlad iyagoo codkoodii boqolkiiba todobiyo sagaashan ku meelmariyey dastuurka jumhuuriyadda somalilan iyo jiritaankeeda midnimada soomaaliya waa tii fashilantay diyaarna uma nihin durbaanka soomaali weyn dadadkii waxay diyaaru yihiin inay dhiiggooda u daadimi ku difaacaan cid kasta oo ku soo xadgudubta xuduudda dalka somalilan dhulkiisa baddiisa iyo cirkiisa waxaa sidoo kale munaasabadan qalinjabintaa ka hadlay maamulka jaamacadda hargeysa iyo hoggaanka saddexda xisbi siyaasadeed ee somalilan iyago oo ka dhawaajiya fikir la mid a kani madaxweyne siilaanyo taasi oo ku soo beegmaysa xilli ay muddooyinkan dambe xiisada ka aloosmeen goobo ka mida deegaanada bariga somalilan waxaana xusid mudan in maalmahanba kulamo isdabajooga ay lahaayeen xisbiyada siyaasadda somalilan iyo xukuumaddu cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa